أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka gobolka munaasabadii gebagabada iyo ku dhawaaqistii natiijooyinka kama dambaysta ah ee tartamayaasha ayaad barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaan barnaamijka faafareebka idinkugu soo gudbin doonaa xalaqaadka mawaaciid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan qodobada kale waxaa ka mid a qarax ka dhacay kiniisad ku taalla dalka maraykanka qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaan barnaamijka faafareebka idinkugu soo gudbin doonaa xalaqaadka mawaaciid oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan allaha ka aqbalay shahaadadiisa ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan af soomaali idinkugu soo tarjunnay يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جمع الفجار ولنور وجهك تخشع الأكبار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رمضان دورة تدريبية مكثفة والحكمة من الصيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى ramadaan waa dowro adag allah subxaanahu wa tacaalaa isagoo nooga warramaya xigmadda soonka waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا الحكمة من الصيام هي أنه يحدث عند sidaa darteed xigmadda ugu weyn ee soonku waa in qofku uu allah ka cabsado tusaale allah wuxuu dusheena saaray cibaadaad weyn sababta ugu weynna waa in naftu ay ku daahir noqoto si quluubtaynay u tarbiyowdo qofkuna uu dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ay gaarto meel sare tusaale allah wuxuu dusheenna ku waajibiyey sakada sabab waa in qofku uu ka daahirsamo bukhliga shaxiixnimada iyo waxbixin la'aanta ilaa uu ka noqdo mid waxbixiya oo deeqsi ah oo ka fikira walaalihiisa muslimiinta ee fuqarada iyo ducafada ah marka sidaa oo kale soonku wuxuu nagu tarbiyeynayaa taqwada maadaama insaanku uu muraaqabaynayo rabbigiisa oo uu allah uga baqayo wax kasta oo weyn oo yar sidaas ayaan u idhi ramadaanku waa dowro adag tusaale aan idin siiyo ramadaanka ka hor waxaad arkaysaa ruuxku odhanaya ma awoodo in aan salaadda fajar ku dukado masjidka wuu ka cuslaysanayaa oo waa uu ka wehsanayaa laakiin markii uu ramadaanka yimaado waxaad arkaysaa isla qofkaasi oo masjidka ku dukanaya salaadda fajarka waxaa kor u kacaya himadiisa iyo go'aankiisa halka markii hore uu ka cuslaysanayay tusaale kale aan idin siiyo waxaa jira kuwo badan oo sigaar kacaba markii aad ku tiraahdid walaal maad iska daysid waxa uu ku leeyahay ma awoodo in aan joojiyo cabistiisa laakiin marka uu ramadaanku yimaado waxaad arkaysaa insaankaas oo wax ka badan toban saac sabraya oo aan cabaynin wax sigaar ah ma jirto cid qasabtay waxa uu awoodaa in uu aado meelo fog sida saxaraha amba god hoostiisa uu galo si uu u isticmaalo laakiin wuxuu og yahay in allaah uu u jeedo marka waxa uu awoodayaa inuu naftiisa xakameeyo oo uu ku qasbo in ay samayso cibaadaad badan oo ramadaanka ka hor uu ka cuslaysan jiray sidaa oo kale waxaad arkaysaa ramadaanka isagoo aragga laabaya oo aan qof aflagaadaynaynin carabkiisana ka adag waxa uuna ka tegayaa wax badan oo xaaraan ah markii aad weydiisid waxa uu ku leeyahay waan soomanahay ramadaan ayaan ku jirnaa marka ramadaanka waxaan dhihi karnaa dad badan ayuu fadeexeeyey qofkii dhihi jiray waxaas ma awoodo ayaad arkaysaa isaga oo samaynaya markii soonka la gaaro marka waxaan dhihi karnaa ramadaanku waa mid wax tarbiyeeya waxa uu insaanku ku tarbiyeynayaa daacada iyo cibaadada wuxuu kugu tarbiyeynayaa in aad yeelato awood himo iyo go'aan adag marka waa inaan ka faa'iidaysannaa fursaddaasi tarbowiga ah si uu qofku ugu sahay qaato daacaadka cibaadaadkana naftiisa uu ku tarbiyeeyo si xitaa ay ugu sahlanaato ramadaanka kadib walaalahayga qaaliga ah sida aan horay idinkugu soo sheegay bisha ramadaan waa bil qofka muslimka ah uu sameeyo wax uusan horay u samayn jirin ramadaanka oo yimaado waxaad arkaysaa isagoo dukanaya salaatuleylka wakhtigiisa qayb ka mid ah u qoondaynaya qur-aan akhriska waxaad arkaysaa isagoo ka joogsaday xaaraantii uu samayn jiray waxaa ku dhacaya isbeddel akhlaaqeed iyo mid dhaqan marka waxaa isweydiin mudan waa maxay sirta ku jirta waa in qofku uu ka faa'iidaysanayo fursaddaasi uu ku joogtaynayo camalka wanaagsan oo uu kaga tegayo muxaramaadka maxaa yeelay waxaad ka sahay qaadatay dowradan tababarka ah ee xoggan ee aad ku soo noqotay bisha ramadaan allaah ayaan weydiisanaynaa in uuna waafajiyo waxa uu jecel yahay ee uu raalliga ka yahay أنك إيش تستمر بهذه الأعمال الصالحة وعلى ترك المحرمات لأنك تزودت من هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تعودت عليها من في خلال شهر رمضان أسأل الله الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
وإذا ظللت فرشدي رمضان في ظلي توفرة أدوا أنفس مغرورة صدقاتها حساب مغرورة صدقاتها وحساب
مسيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka qarax khasaare nafeed sababay ayaa ka dhacay kiniisad ku taala dalka maraykanka magaalada new york oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka maraykanka waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qarax aad u xoogan kaas oo khasaare gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa qaraxan waxaa si daran ugu dhaawacmay shan qof oo amerikaan ah kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaad ee dalkaasi dhakhaatiirta caafimaad ee cisbitaalada la geeyey dhaawacyada ayaa sheegay in laba ka mid a dadka ay qabaan dhaawacyo aad u daran waddanka maraykanka waxaa faraha ka sii baxaya amniga taas oo muujinaysa in xukuumadda washington ay ku fashilantay gacan ku dhigista amniga dalkeeda الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay tartankii qur-aanka ee degmooyinka gobolka maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada kamsuumo ka socday tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka gobolka jubbada hoose waxaana sanadkan ka soo qaybgalay degmooyin ay ka mid yihiin jamaame kamsuumaha iyo degmada xagar tartankan waxaa si guud uga qayb galay shan iyo toban arday kuwaas oo ku baratamayay soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka taasoo ugu dambeyntii natiijadii ka soo baxdana munaasabadii gabagabada looga dhawaaqay ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uulka jimciyadda qur-aanka ee wilaayada jubbada hoose الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلى سبحانه وتعالى يمحذرنا عليه من المسلمين وكل مسجد كان كان يدعى قبال الله سبحانه وتعالى وبعلمه intaa kadib ikhwati alacizaa waxaad mahadcelinayna nabadoollada nagala soo qayb gashay xafladda kitaanku ah musaabaqaadkii milyahan ka socday walaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa kaloo u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay intaa kadib ikhwati alacizaa waxaa rabaa wax yar inaa warbixin ka bixiyo musaabaqaadkii milyahan ka socday musaabaqada maanta ha u fadhino waa musaabaqadii hordhaca u ahayd tii ramadaaniga ee xarakada ee qaba jirtay waxaa ka horreeyey musaabaqaad badan ka soo qabannay degmooyinka walaayada islaamiga ee jubbada hoose khaasatan kamsuume iyo xagar iyo jamaama ardada midaan gobolka usoo gudubtay waa ardadii kaalmaha fiican ka keenay degmooyinka musaabaqaadkeeda ardada soo gudubtay musaabaqada waa shan iyo toban arday kuwaasoo kaalin fiican ka keenay tii aan ka soo qabannay degmooyinka shan iyo tobankaas arday oo ku tartamaysay ajzaada qur-aanka hadday yihiin soddonka jus hadday yihiin shan iyo toban hadday yihiin tobanka jus soddonka jus waxaa ku tartamaysay afar arday shan iyo tobankan waxaa ku tartamaysay lix arday halka tobanka jisna ay ku tartamaayeen shan arday waxaa kaloo mahad ballaaran u jeedinaynaa walaayada islaamiga ee jubbada hoose taasoo waxa waaye dadaal dhiiga ku bixisay siday kuqabsoon maleen hadday tahay hadday naqa hadday tahay qarashaadkeedi hadday tahay abaabankeedi hadday tahay iskudabaridkeedi ayagaan ugu mahad celinayna ikhwat alacizaa waxay marka nataaija iyo jawaa'iza ee ardada kaalmaha galay ay qaadan doonaan waa in noo dambayn doonaa insha allahu tacaala ardadii marka kaalmaha fiican ka keenay midaan waxay u gudbi doonaan tii weyneed ee xarakada ay qaba jirtay bisha ramadaan waxaana hordhac u tahay tii la qaba jiray bisha ramadaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo munaasabadii gabagabada tartankan joogay ayaa iyaguna halkaasi kelimaadkan ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maanta iskale allah inagu soo kulmiyey beedkiisa beed ka mid ah ayadoo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa iyo horumarinteeda loo fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala awalan mahad iskale uma waxaa kaloo halkaa ugu mahad celinayaa carabka ashabaab mujaahidiin ugu horreeya amiirka abu cubeyd xafidahu llahu waracaa iyo makaatibtiisa waxaa kaloo halkaa ugu mahad celinayaa walaayatu jibku sufla oo halkan ku hayso tartankii qur-aanka maantana xafladda halkaa u dhigtay annagana waa ka soo qayb qalna jazaahu allahu khayra aljazaa iyo waaligeed waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha xifdiyo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب جزاكم الله خير الجزاء الله سبحانه وتعالى ذاتك قرآنك قرنيا ذاتك قرنيا المسلمين بو الله يري haddee qofkii diinka allah yaqaana iyo qofkaan aqoonina ma sinna ilaahay subxaana wa tacaala ee kulli ku mahadsan halkan waxaa ku tartamaya marka iskugu imaaday waa degmada jamaame kamsuumo iyo xagar waxaan leenahay kulley jazaahum allahu khayra aljazaa ardaydii ka qayb gashay haddana kulley un rabta inay kaalmo kale iyo shaqo kale iyo diinka allah subxaana wa tacaala u tartamaan xallan allah subxaana wa tacaala ha u fududeeyo diinka allah subxaana wa tacaalana allah barakeeyo meel kastoo ay joogaanna mujaahidiintaana allah inoo barakeeyo أتمحدي من سبحانه وتعالى أتهير النعمة نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الإحسان ونعمة الأمن من سبحانه وتعالى نيا سبنا ذنبان محادية oo kulun inoo jigbiraan haanu jeero jigbiraan ambaani kulun oo ka mid ahaa isabsinaadan baani tartan ah oo nay qayb gaale degmo jamaama ka mid ahaa na degmo ambaani komzuma ka mid ahaa na degmo hadan dostani nimbani mani tartan oo jibraana maxaa yeelay oo ka mid ahaa muslimiin iyo ku furaya kira oo furaya kiraan baani diini amuyu subxaanahu wa tacaala muyun subxaana wa tacaala niyaalongire markaas oo ka mid ahaa naway tartamiire muliyum dhanimwaakawajo ku tartamaa markas tartan nimbaani nii diinino ka mid ahaa kunawuu kamshinamnia oo xaafid ah kunawuuna hoogaa oo ka mid ahaa nimbaaniba oo anambaani gojogoja ah intaas nin- marka inaa taimbaaniba afoorembaani yuuno oo xaafid ahaa ama nyiisika kila jirwa yuuno hasihaaka inaa taimbaaniba asinyiizembaani uja allah subxaanahu watacaala ka mahadsanya allihii insha allahu qadari in ardaydan iyo dullaabtan gabdha iyo wiilil ah in ka tartaman allah subxaanahu watacaala kalaamkiisa musaabaqo an galan ardadaasoo laka kala sheeni degmooyinka ka kooban gobolka jubbada hoose een khayrnin tartaman insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa barashadiisa wax ka khayr badan nin tartamo adduunka ma yaallo allamile falyatanaa ha tartaman kuwa tartamayaasha ah jannada galitaanja ha tartaman qur'aanka barashadiisa ka tartamo madaaristii iyo qur'aankii barashadii iga ka tartamo ilaahay diinkii barashadiina dhaqtamo wax ka khayr badan ilaahay subxaanahu watacaala bar- dhiki ma laha ugu dambayn waxaa munaasabadda looga dhawaaqay kaalimihii ay kala galeen tartamayaashii tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose haddii mar la tartamo oo musaabaqo la galo laabudda waxa weeyaan kaalma la kala gelaya walaalihii marka lajnadii howshaa qabanaysay oo jimciyadda qur-aanka kariimka ka socday ee shaqadii ay soo qabteen kashfigeedii iyo darajaadkeedii bay waxay dhaheen bal walaalka insha allah ha noo sheego kashfigii baan insha allahu sheegayaa haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala nafta inoogu simo waana wax runtii lagu farxo qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu tartamo ahlu jannaha iyo khayrka badan markuu ilaahay ka soo sheekay suurat almudaffifiin waxaa lagu soo gebagabeeyey khitaamuhu miskun wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun soo ma wax lagu tartamo marka qur-aanka ilaahay baa u khayr badan qur-aanka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala lagu tartamay haddii la tartamayna de kaalmo ayaa la kala gelayaa koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad suq baa la kala noqon lahaa marka waxaan rabaa insha allahu dhegaha inaad i amaahaysaan oo insha allahu kaalimihii aan sheego dabcan ardada timiday waxay ahaayeen shan iyo toban arday shan iyo tobanka arday musaabaqada gashay waxaa kaalmaha ee ee musaabaqada lagu kala gelayay saddex qeybood soddonka arday baa ku gelaysay ku tartamaysay shan iyo tobanka ee qur-aanka iyagana dad baa ku tartamayey dhallinyaraha ku tartamaysay tobanka jus iyagana dad baa ku tartamayey qaybta waxaan ka bilaabi doonaa marka soddonka jus ardayda ku tartantay si guud soddonka jus waxaa ku tartamay afar arday oo ka kala socotay degmada kamsuuma degmada jamaame yaa ku kala tartamay soddonka afarta arday labana waxay ka socdeen degmada jamaame labana waxay ka socdeen degmada kamsuuma shan iyo tobanka waxaa ku tartamay iyagana lix arday baa ku tartantay shan arday iskugeynta marka shan iyo toban bay isku noqonayaan sidaasaa marka loo kala tartamay soddonka shan iyo tobanka iyo tobanka ayaa lagu tartamay soddonka arda soddonka jus ardada ku tartantay kaalinta koowaad waxaa ka galay arday la yidhaahdo cali maxamed cabdulqaadir soddonka jus ayuu ku tartamayey darajo ahaan wuxuu keenay boqolkiiba sagaashan iyo siddeed ayuu keenay jazaahu allahu khayran ee sidaasiya marka hadda kaalinta koowaad walaalkaas uu ku yahay kaalinta labaad oo soddonka waxaa galay ardayga la yidhaahdo cabduqaadir ibraahim isagana waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan iyo shan ayuu keenay soddonkuna ku tartamayey degmada jamaamuul ka socdaa kaalinta saddexaad waxaa isla gashay laba qofood walaalka koowaad oo kaalinta saddexaad soddonka ka galay waxa weeyaan axmed cumar cabdulaahi sagaashan iyo kow boqolkii ayuu keenay isagana degmada kamsuum ayuu ka socdaa ama kaalinta saddexaad waxaa kaloo kuli jira walaalka haddaan soo sheegnay ibraahim maxamed ibraahim soddonkuu ku tartamay isagana boqolkiiba sagaashan iyo kow ayuu keenay degmada jamaam ayuu ka socdaa saan horey u sheegnay marka soddonka afarta arday labana kamsuumo labana degmada jamaame shan iyo tobanka waxaa ku tartamay sida haddaan sheegaynay lix arday ba ku tartantay ardayga kaalinta koowaad ka galay shan iyo tobanka waxaa magaciisa la yidhaahdaa cabdixafiid sheekh xasan ayaa la yidhaahdaa boqolkiiba sagaashan ayuu keenay degmada kamsuuma ayuuna ka socdaa ardayga xiga cabdulaahi cabdirashiid macow shan iyo tobankuu ku tartamay isagana siddeetan iyo siddeed boqolkiiba ayuu keenay degmada xagar ayuu ka socdaa ardayga kale ee xiga anas cuhmaan xasan shan iyo tobanuu ku tartamay siddeetan boqolkiiba shan boqolkiiba siddeetan shan ayuu keenay degmada kamsuum ayuu ka socdaa ardayga xiga maxamed axmed aadam shan iyo tobanuu ku tartamay siddeetan iyo shan boqolkiiba ayuu keenay degmada kamsuum ayuu ka socdaa ardayga kale shan iyo toban ku tartamay waxaa la yidhaahdaa maxamed cusmaan xasan toddobaatan boqolkiiba ayuu keenay kamsuuma ayuu ka socdaa ardayga xiga oo shan iyo tobanka ku tartamay cabdixakiim xamdalla isagana shan iyo tobanuu ku tartamay lixdan iyo siddeed boqolkiiba degmada kamsuum ayuu ka socdaa tobanka juus haddaan u gudbo ardayga kaalinta koowaad ka galay oo tobanna ku tartamay waxaa la yidhaahdaa cabdixakiin macalin cadow toban ayuu ku tartamay sagaashan iyo toddoba boqolkiiba degmada kamsuum ayuu ka socdaa ardayga xiga oo tobanka ku tartamay cali maxamed awees toban ayuu ku tartamay sagaashan iyo shan boqolkiiba degmada xagar ayuu ka socdaa ardayga xiga khaalid xasan yuusuf toban ayuu ku tartamay sagaashan iyo afar boqolkiiba degmada kamsuum ayuu ka socdaa ardayga xiga cabdisalaan maxamuud xaaji toban ayuu ku tartamay toddobaatan iyo lix boqolkiiba degmada kamsuum ayuu ka socdaa ardayda marka kaalimahooda sidaas ayay kala yihiin
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii ammaaniillah بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا